إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana duhurnimadan waxaa ka mid ah cabdiweli gaas oo horey ra-iisul wasaare uga soo noqday dowladda federaalk ayaa sheegay in xarakada shabaabul mujaahidiin ay aada u xoogeysatay islamarkaasina ay isu diyaarinayso inay dalka la wareegto kadib bixitaanka ciidamada shisheeye arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ah ayaa xaflad lagu maamuusayay waxa ay ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee galguduud walaac xoog leh oo ammaankooda la xiriira ayaa heesta wadayaasha mootobajaajka oo muqdisho ku soo badanaysa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah ayaa la taliyihiisa u magacaabay qof dumar ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka somalilan ayaa aflagaadeeyey diinta islaamka sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa waxa uu ka hadlay xasuuqi axmed madoobe uu geystay dad ku dhaqnaa tuulo ka tirsan gobolka jubbada hoose qoys ku nool walaayaadka islaamiga ah ayaa si wada jira waxbarashada meel hoose uga bilaabay iyagoo wakhti koobanna heer uga gaaray waxbarashada warka dibaddana dowladda kenya ayaa booliiska itoobiya waxay ku wareejisay eedaysanayaal shiinays ah
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن cabdiweli gaas oo horey u soo noqday ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa sheegay in xarakada shabaabul mujaahidiin ay aada u sii xoogeysatay islamarkaasina ay isu diyaarinayso inay dalka la wareegto kadib bixitaanka ciidamada shisheeye cabdisamed cabdulaahi ayaa ka waramaya ra-iisul wasaarihii hore ee dowladdii kumeel gaarka ahayd iyo hogaamiyihii puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa waraysi uu bixiyey kaga hadlaya xaaladda soomaaliya iyo madaxda cusub ee la wareegaya xarunta madaxtooyada muqdisho gaas ayaa ka hadlaya arrimo badan oo ku saabsan siyaasadda oo ay ka mid tahay waxyaabaha mar walba sababa inay isku dhacaan madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaarihiisa wuxuuna u aaneeyey in khaladkaas uu ka yimaado dhanka madaxweynaha xaggiisa uu sheegay inuu u dhaqmo sidii nin ay shacab soo doorteen oo kale mar wax laga weydiiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wuxuu sheegay inay lama horaan tahay in laga dalbado wadahadal maadaama buu yidhi ay gacanta ku hayaan inta badan gobolada soomaaliya siiba koonfurta iyo bartamaha gaas wuxuu sheegay in afghanistanba uu isbeddel ka dhacay wuxuuna muujiyey in xarakada mujaahidiinta al-shabaab aan la dhayalsan karin wuxuu si cad u sheegay inay leeyihiin awood dhaqaale iyo mid maamul dadkuna ay iyagoo u soo aadaan garsoorka arrintaas horaanba u sheegay marar badan baan ku celceliyey wiilasha horta wiilasheenii weeye waa soomaali weeye sababtoo ah sida ii muuqata hadda sanadba sanad ka dambes way sii xoogeysanayaan koonfur oo dhan runtii markii la eego ayagaaba joogaa maamulo ka maamulaba maaragtay oo xamar baa sida lai sheegay laga aaday cadaaladooda oo la yidhaahdaa aanu markii dadku ay maxkamadihii dalku ay corrupti noqdeen oo musmaasu iyo qurun ka bixi waayeen in hadda ayaga cadaalad loo raasadaaba dhacdaba oo la yidhaahdo aan aadno mataqaanaa dadkan guryaha iyo dhulka iyo isku haysta iyo beeraha iyo wuxuu intaas ku dareyn sidii hore ay ka awood badan yihiin xilligan ayna isku diyaarinayaan inay gebi ahaanba dalka la wareegaan waxaa keligii ay sugayaanna ay tahay bixitaanka ciidanka shisheeye marka dhulka dhan baabay joogaan way badan yihiin marka waxaa laga yaaba hadda in fakar ku jiraba ah aan sugno inta amisom baxayso kabacdina annaga dalka la wareegayna fikir noocaas inay ku fakarayaan baa dhici karta sideedana maamaha baa jirta la yidhaahdo don fear to negotiate ya but don negotiate out of fear yani ha ka baqin inay heshiis gasho laakiin heshiis ha u gelin baqdin daraaddeed dad badan oo ka tirsan mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo xitaa dowladaha hesheeye ee duulaanka kusoo qaaday waddanka ayaa aaminsan inay soo dhowaatay waqtigii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dalka oo dhan ka taagi lahayd calanka uu towxiidku dhexda kaga qoran yahay hay-adaha wax daraasiya waxay sheegayaan in guusha soo aadan ee al-shabaab ay sabab weyn ku leeyihiin dadka soomaalida oo ku qanacsan mabaadi'da ay wadaanna waa ku dhaqanka shareecada islaamka iyo in talada waddanka ka madax bannaanaato gacmo shisheeye arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ah ayaa xaflad lagu maamuusayay waxa ay ka dhacday wilaayada islaamiga ee galgaduud sida warkan uu ku eegayo maxamed ciise وبعد هذا النظم في الوصول لمن أراد منهج الرسول degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa ka dhacday xaflad ballaaran oo lagu maamuusayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ah ardaydan dhammaysatay barashada qur-aanka oo shan iyo toban tiradoodu ahayd ayaa isugu jiray wiilal iyo gabdho madarasadan ay ka qalin fuleen ardaydan ayaa waxaa lagu bartaa qur-aanka kariimka ah iyo culuumtiisa iyo mawaad kale madarasadan ayaana ah mid lacag la-aan ah haddaba munaasabad lagu soo xirayay dufcadan dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa waxaa kasoo qayb galay culimo mas-uuliyiin waxgarad iyo macallimiin ugu horeyn ardayda ayaa sameeyey bandhig عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا
أخي العزيز هل بإمكانك أن تخبرني عن فضل القرآن مع اختيارك ليقص العبارات بلى القرآن كلام البارئ البرايا وعبله المتين سراده المستقيم وهو أصل العلوم جمع العلوم دقيقها وجليلها فيه يصور العالم الرباني kadib waxaa madasha ka hadlay mudiiradda madrasada maantay waxaan fadhinaa madarasada imaamu shaafici toddoba sano ayay dhisan tahay lixdan iyo lix cunug ayaa ka dhammaysay qur-aanka qalinjebinta maantay xafladeeda aan joognana waa dafcadii toddobaad alxamdulilaah afar gabdhood iyo koob iyo toban wiil ayaa ka qalin jebisay hadda markii ugu horreysay laba gabdhood baa ka qalin jebisay markii xigtana lix markii xigtana toban markii xigtana toban iyo labo markii xigtana toban iyo shan marka arday saasa ayaa joogta gobol qaarna way joogaan qaarna way maaragtahay qordobi iyo iskuulkay kala dhigtaan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa waxay ku tallaabsanaysaa horumar dhan walba ah oo ay ugu horeyso waxbarashada walaac xoog leh oo ammaankooda la xiriira ayaa haysta wadayaasha mutabajaajta oo muqdisho ku soo badanaysa waxa ay sheegeen in kooxa burcada ay qaar ayaga ka mid a dileen qaarna ay dhaawaceen waxa ay sheegeen in rag u sheega in ay mootobajaajka ka kiraysanayaan marka ay qaadaan oo meelo fog ay marsiinayaan ay huboola soo baxaan kuwa loo dilay way jiraan kuwa meesha hadda ku sheegaya gadaasheeda kuwa lagu dilay ruuxaas caadiga ka naqday magaalada waxay uga dhacay afar saac maalnimaa laga dhaafo haween ka tag warkeeda biyanaa laga kiraystay afar dhalinyaro ahayd eka haanta dheer markaa xirsaan ugu leexday ee tooreeyey iskoolada soo baxeen intaa laga saaray moobeel weyn aawata ay arkeen ay ii qaateen liifna iskoolada madaxeedana iskoolada madaxeedana ay ugu dhufteen marka liishiisi loo wado meesha markii la geeyey waxaa lahaa bajaajta ka degni waa ku dhiman markii yarka xoogaa u isdhajiyey gacanta xabad lagu rabtay bajaajta waa laga dhacay bajaajta waxaa laga soo qabtay deegaanka kubadley markii dambe ayuu ku qaraabanaya ragga oo carfaanta oo mootada qaadatay dhibaatadan haysata ee ka soo wajahaysa dhanka kooxaha burcad ee madaxa bannaan waxa uu sii dheer dilal iyo dhaawacyo ay kala kulmaan ciidamada dowladda federaalka ah oo sannadihii lasoo dhaafay dhegta dhiigga u daray in badan oo bajaajleyda ka mid ahayd ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah ayaa la taliyihiisa u magacaabay qof dumar ah xamse cabdi barre ayaa la taliyihiisa waxaa loogu yeeray xiriirka caalamiga ah waxa uu magacaabay hodan cusmaan tani waa tallaabo lagu raaligelinayo waxaa loogu yeeray beesha caalamka oo ku doodaysay in loo baahan yahay in xilalka sare haweenka wax laga siiyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka somalilan ayaa aflagadeeyey diinta islaamka maxamed cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya waxaa deegaanada uu ka arrimiya maamulka somalilan kusoo badanaya dadka u gafaya diinta islaamka iyo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam xildhibaan lagu magacaabo cabduqaadir indha indha oo ka tirsan baarlamaanka somalilan ayaa si cad ugu gafay diinta islaamka xildhibaanka ayaa ka cadhooday nin saxafi ah oo isku dayay inuu su-aal weydiiyo taasoo sababtay inuu si bareer ah ugu gafo diinta islaamka ugu horeyn saxafiga ayaa ka warbixinaya wixii dhex maray isaga iyo xildhibaanka meel kaga dhacay diinta islaamka run ahaantii shalayto xildhibaanka la idhaaho cabdiqaadir indho indho oo ka tirsan xildhibaanada golaha guurta ee somalilan anigoo run ahaantii shaqadaydii ama waajibkayga shaqo ee warbaahineed gudanaya ayaa waxaa dhacday in aan xildhibaankaasi aan weydiiyey su-aal ahayd inaan wax ka weydiiyo oo markaasi aan su-aal u baahnay inaan weydiiyo xildhibaanku uu iga ogolaaday su-aashaasi oo markaasi wuu ii yeedho waxuu ihi kaalay weydii sidii baan inankina uu recordingkii kamaradii u siisay sidii baanay aan markaasi aan isla ku bilaabo warayskaagii sida muuqaal ka muuqata xildhibaanka magaciisa hoos magaciisa ayaa sheegaya magaciisa marka sheego mikrofoonka waa kagala boodaya halkaa xildhibaanku markaa aflagaado anigaan su-aashiiba afka ka soo saarin aflagaado ayuu markaa xildhibaanku uu halkaasi uga geysanaya dadka qaarkood waxay moodayaan in hooyaday uu markaasi hooyada uu leeyahay hooyaday diinteeda ayuu markaasi caayayay intaasi kadib indha indho ayaa isku dayay inuu dafira gafka uu ku kacay balse waxaa baraha internetka lagu baahiyey hadalkii meelka dhaca ahaa ee kasoo yeeray ninkan arrintan ayaanan ahayn mid ku cusub dhagaha bulshada hase yeeshee waxaa marar badan deegaanada uu ka arrimiya maamulkan laga soo wariyey xadgudubyo noocan ah waxaana ayaan darro ah in dad meel kaga dhacay sharafka nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ay si xurriyad ah ugu noolaadaan geyiga soomaaliya sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxa uu ka hadlay xasuuqii axmed madoobe uu u geystay dad ku dhaqnaa tuulo ka tirsan gobolka jubbada hoose korneyl aadan rufle oo ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda federaalk ee dhanka geesta gado ayaa asigoo u warramayay idaacadda islaamiga ee alfurqaan waxa uu ka warramay xasuuq maamulka jubbaland uu ka geystay tuulada qudus oo hoos tagta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose halkaas waxaa lagu laayay dad badan oo isku beel ah aadan rufle waxa uu sheegay in axmed madoobe uu gumaaday dad maras u badan islamarkaasina si gardarro ah dadkaa loogu duulay deegaankaa markii ay tageen waxay laayeen dadkii dhulka joogay wixii ay u tageen waxay qafaasheen dad shacbood birmageeda ah oo aan waxba garabsan oo qaar dhaawac yihiin waxay baabi'iyeen dhammaan deegaankaa wixii ku yaalay guryo iyo wixii hanti yaalay waxay belelqaystaan oo ay qaataan iyo waxay gubaan bay ka dhigeen waxaa xusid mudan labayo labaatankii bishii lixaad laba nin oo dhaawacaha ku jirtay dadkay afduubteen nimanka qabiilka ah oo nin ka mid a caloosha ay ka soo joodo magaciisana la yidhaahdo yuusuf daliitu nuur aadan yuusuf afdheere aadan rufle wuxuu intaa ku daray in ciidamada axmed madoobe ee falkan foosh xun geystay ay caawimaad ka helayeen diyaaradaha maraykanka iyo kuwa kenya aadan rufle ayaa waxa uu geesta kale ka hadlay sida uu u arko magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee dowladda federaalka xamse cabdi barre wuxuu hoosta ka xariiqay in uu sabab u ahaa in kenya ay dhulka soomaaliyeed ee ay gumaysato mooye midka kale kusoo durugto xilligii ay dhisaysay waxaa loogu yeeray derbiga labada dal kala qaybiya
ra-iisul wasaaraha horta hore waxaan rabaa inaan kuu sheego xamse wuxuu ahaa guddoomiyihii guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha afkaynta xuduudaha malkaariyey iyo raaskaanboori dowladda kenyaana u magacowday oo waxaa looga magacaabay magaalada kismaayo state ama barasaabna xuduud inuu ka hadlo ama sheego waa khayru sharci xamse wuxuu ahaayoo noogu astaysan yahay eedaysane qaran oo ah inuu ciiddii soomaaliyeed siiyey dowladda janabiha u jeexay kow aadan rufle oo la weydiiyey sababta ay xelalka u hayaan oo ay shaqadii uga tegayla yihiin mar haddii maamulada soomaaliya ka jira ee shisheeyuhu ay dhiseen ay yihiin oo kuwo lagu gumaadayo shacabka soomaaliyeed ayaa sheegay in loo baahan yahay in su-aashaa la weydiiyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah qoys ku nool walaayaadka islaamiga ah oo si wada jira waxbarashada meel hoose uga bilaabay ayaa wakhti kooban heer uga gaaray waxbarashada sida warkan uu ku eegayo mahad cubeyd qoyskan oo ah reer diimeed islamarkaana ku horumaray tacliinta ama waxbarashada ayaa hadda heer ka gaaray aqoonta kadib markii ay ka soo bilaabeen meel hoose waxay markii hore waxbarashada kala soo qabsadeen macadka qurduba iyagoo arday ah kana kooban hooyo gabadheeda iyo wiil ay iyadu dhashay muddo kadibna waxay dhammeeyeen qurduba iyagoo hadda dhigta mu'asasada tacliinta sare ee alqimah oo ku taalla magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe intaas waxaa dheer in hooyadan iyo gabadheeda yihiin mucallimaad wax ka dhiga madaaris kale xaliimo moxamed xaaji waa hooyada dhashay islamarkaana barbaarisay carruurtan waxayna isku wadaa inay reerkeeda dhaqato iyo inay waxbarashada sii wadato waxaannu ka waraysanay waayaheedii waxbarashada iyo heerkii ay ka soo bilowday waxayna sheegtay in waageedii hore ay soo baratay cilmiga maadiga laakiin markii ay dhammaysatay ay ogaatay inay jaahilad tahay maadaama aysan aqoon u lahayn diinteeda asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacayga horta haddaan ka bilaabo xaliima maxamed xaaji alyidhaah cilmi maadi baa soo qaatay laakiin markaan imaaday waxaan ogaaday inaan jaahil ahay lianna diinta wax ma ka garanaynin bal waxyaalaha ugu yaabka badnaa waxaa waaye markaan mar oo waddada ku jirna biyaa wayne markaa tayamum ay noqotay inaan la tayamumo weyse fuul aan qaatay yani weyse dhan marka ilaahay waxaan ka bari jiray markaan arko inaa dadka gacanta la goynayo sharcigan ilaahay inuu baro kolley bacda duca oo muddo dheer aan ducaysanayay ilaahay wuxuu ii suurtageliyey inaan aado galgaduud oo xaggaas ka bilaabo waxbarashadeyda bal markaan imaanayay ma- ma- ma awoodin inaan qoro walaa inaan akhriyo carabiga sidoo kale waxay ka waramaysaa markii ay bilaabeen iyada iyo carruurteeda waxbarashada diinta islaamka waxayna tageen machadka qurduba mid ka mid ah faraacadiisa ku yaala wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyagoona markii dambe u soo gudbay magaalada jilib kana dhammaystay halkaas alwadaaqle waan akhrin karaa waa qori karaa laakiin carabiga wax ma ka garanaynin marka gabar markii kutub noo akhrinaysay waa la yaabi jiray sidee u akhrin kartaa sidee ugu suurtogo gashay inay akhriso marka waxaan bilaabay haddana waxay noqotay een, mar kale waxay noqotay inaan caruurtii iyo aniga hal guri isku jirno oo aniga macallin u noqdo marka waxaan samayn jiray computerka inaan ka barto aniga qiraa'a walkitaaba ay haddana caruurteyda baro bacdeen caruurtii markay qiraa'a walkitaaba barteen anaka galgaduud joogno waxaan ah, ilaahay wuxuu noo suurtogeliyey inaan aadno maxadka qurtubo meeshii waxay noqotay inaan kasoo baxno waa imaanay degmada jilib horta murugay ahayd lianna ma dhamaysanin meesha markaas kasoo baxayn laakiin waxay ahayd inaan soo baxno marka ceelburo la furte marka degmada jilib imaanay alxamdulilah qurtubaa naga hor imaaday qurtubadii waa la sii waday ciyaalkii waa sii wateen waa dhameeyeen gabadheeda oo iyaduna ah mucalimad wax ka dhigta machadka iqra ee lagu barto qiraa'aadka kuna yaala magaalada jilib waxay meesha ka saaraysaa hadallada dadka qaar ay cudurdaar ka dhigtaan oo ah in la yidhaahdo qof hooyo ahi waxba ma baran karto Ee, waxaan maqlay in adiguna aad tahay een, maadaama aad alqima wax ka dhigato haddana saasoo ay tahay macalimad inaad tahay halkeed ka tahay macalimad macadka oo iqra oo dumarka loo furay ah qaybta xanaanadan dhiga subaxii waan kasoo baxaa ha- kadibna jumcee khamiisna alqimahaygan iska aada shanta maalin xaggan ka shaqeey mustaqbalka maxaad rajeynaysaa inaan wax barto inaan maclimad fiican noqdo ilmeygana insha allah intaasa u rajeyna sidii hooyena wax noo soo bartay eegana inaan wax usoo baro dadka qaar waxay aaminsan yihiin gabadha ee, waxbarasho ma wadi karto waxa weeyaan hooyay noqonaysaa waxyaaba fara badan ayaa ay la kulmaysaa dad badan baa saas aaminsan Ee, arrintaas ka war waxay ku xirantahay go-aankaaga ani hadda oo gabadhayda labaada ii joogto saasite waana shaqa kowaad markaan dhalahayna waxbarashaan ku jira qurdubaan ku jira haddana alqimihii shaqa kul waa isku wada gurigeygana waa hagaajiye qoyskan heerka sare ka gaaray tacliinta ayaa tusaale lagu daysado u ah dadka kale ee aan weli waxbaran gaar ahaan hooyooyinka iska dhaadhiciyey in waxbarashada iyo howsha guriga aan la isku wadi karin
halka dhegeystayaal warkaa idin kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah alfurqaan dowladda kenya ayaa booliiska etoobiya waxay ku wareejisay eedeysanayaal shiinays ah booliiska kenya ayaa afar qof oo shiinays ah oo looga shakisan yahay in ay dil geysteen waxa uu ku wareejiyey booliiska dowladda kale ay deriska yihiin ee etoobiya saraakiisha booliiska dowladda federaalk ee etoobiya waxay sheegeen in kenya ay kala wareegeen afar qof oo indho yar ah kuwa oo looga shaki qabo in ay dil geysteen waxaan lagu sii wareejiyey waxa loogu yeero booliiska adduunka ee interpol sida booliisku ay sheegeen tuhmanayaasha ayaa u baxsaday dalka kenya kadib markii la sheegay in dil ay nin ugu geysteen gudaha magaalada addis ababa ee caasimadda dalka etoobiya warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa